haweyna ilaahay jecun waxaa qaraxyo istaba joog ah oo ka dhacay magaalada beledweyne fiidnimadii ku geeriyooday dad aad u fara badan ay ku jirtay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xildhibaano caan ah oo soomaali magac iyo miisaanba ku leh ah dad aad u fara badan oo magaalada muhiimka ah oo waxgaradka magaalada ku jira iyo saraakiil ayaa ku dhintay marka aniguna meesha aan jooga waxay ahayd madaxtooyada gudaheeda meel aan toban mi shan ilaa toban mitir gudahe masaafo ah ayuuna qaraxu ka dhacay markiina isku dhexyaac iyo khalkhal ayaa ka dhacay xabado fara badan ayaa meesha ku dhacay dad aad u fara badan ayaa ku dhintay in u dhexaysa shan iyo toban daqiiqo ama toban daqiiq gudahoodna gaari kale oo qarax ayaa ka dhacay dad aad u fara badan ayaa ku dhintay ilaa haddana jawigu waa qasan yahay maydadku wuxuu yahay lama yaqaano laakiin sida la xaqiijiyey labaatan kor waa u dhaafeen dhaawacuna soddomeyo kor waa u dhaafeen jawiga bacdi maqhribay aheeday dadku waa sheekaysanayay doorashaana markaas dhammaatay mid kaletana waa loo dareeray jawigu caadi u ahaa laakiin marka qaraxaasu dhacay isla markiiba waxaa abuurmay khalkhal iyo jahwareer iyo rasaas meel walba loo ridaayey muddo ayay socotay markuu jawigu degay oo dhaawacii la isku dayay in la galo oo isbitaalka loo qaado haddana dhaawacii ayaa qarax laga hor keenay isbitaalka magaalada beledweyne nus ayuu ka dumay hoteel kaamil la yidhaahdo oo aan ka fogeyn isbitaalkana waa dumay dadaad fara badan oo ku dhinteen kadibna korontadii ayaa magaalada ka baxday magaaladu marka jawigeedu ma degana waana jahwareersan tahay ilaa haddana waxaa lala tacaalaya dhaawacyadii koronto la-aantaas iyo iyo ammaanka oo ilaa xad maxaanku dhaha la adkeeyey ayaana xoogaa arrimihii adkaynaya qaraxa gabadha aaminaha lagu qaarijiyey wuxuu ahaa qarax iyada lagu loo beegsaday oo qof isqarxiyo ah oo iyadoo madaxtooyada xagteeda usoo socota oo meesha ay kasoo madaxtooyada ka degan tahan hadda kama fogeyn kaas ayadaa lala taargadgareeyey ayadii tiam la socdana waa dhinteen iyo dadka dabcan meesha kaagdhawaa ka dambana wuxuu ahaa mid loogu talagalay in marka laysku soo xuumo ama xilliyada dhaawac la daldalaayo mid kaleto lala rabay in aagaas lala beegsado laakiin meel ka fog meeshaas ayaa lagu dhiciseeyey midna wuxuu ahaa mid sida aan oo xaqiiqdu ay tahay aamine lagu taargadgaray oo siyaasadaysnaa kan kalena kama fogeyn oo kaa unbuu barbar socday waa dhibaato magaalada waa la socotaa bilowga doorashada dad aad fara badana ku dhintay oo doorashada danaynayey ama doorashada u yimaaday ama ka qayb gelaayey ama erga ha ahaadaan ama qabaa'ilkii buraastila ha ahaadaan ama tartamayaashii ha noqdaano dad aad u fara badan labaata bulshada ayaa ku dhintay kadibna haddii kana caawa labadaas xitaa dhacday marka hadi waa culays doorashada ay wadato iyo dabcan magaalada oo laysku dayaayo in khalkhal laga abuuro si doorashada dibadhac oo u yimaado ama marmarka qaarkood malaha sidii dadka qaarkiis ay wax u jeclaan ayayse wax u socon marka waa desperation ama ama ama ama niyadjab dadka darafyada qaarkood ka imaanaya feejignaan dheeraan inaan la imaano annaguna hade waddankan muddaan soo joognay intii dhibaatooda ka jirtana waa dhex taagnaynay qof walbana waktigiisuu dhimanaa inaan taxadirno oon taxadir dheeraada aan muujino oo ammaankeenna aan sugno dabcan wuxuuna aniga iyo dadka madaxda ma ahane waa in ammaanka bulshada la sugo